mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in dadka u dhintay xanuunka covid nneteen-ka ay kor u dhaafayaan saddex boqol oo qof halka guud ahaan kiisaska ay dhan yihiin sideed kun saddex boqol labaatan iyo kow kiis waddanka oo dhan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa warkan kasoo diray
dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta si adag uga hadashay xaaladda koronafirus ee soomaaliya waxaana markii ugu horreysay si wada jira magaalada muqdisho shir jaraa-id ugu qabtay wasiirada caafimaadka gargaarka diinta iyo awqaafta iyo maamulka gobolka banaadir wasiirka caafimaadka fawsiya abiikar oo ugu horrayn goobta ka hadashay ayaa ka warbixisay halista cudurka uu ku hayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo soo bandhigtay tirada saacadihii ugu dambe u geeriyooday cudurka covid
tirada dhimashada guud ahaan ee afar iyo labaatankii saac oo shalay casir ku ahaa casirku ahaa soo baxda waxaa waaye saddex boqol iyo labo saddex boqol iyo labada aan sheegaayo waa dad dhimashadooda afar iyo labaatankii saaco ugu dambeeya oo shalay casirkii toban saac ku ekaa afar iyo labaatankii saaco ugu dambaysa siddeed qofaa dhimatay inta la soo tabiyey laakiin waxaan mar walba sheegaynaa in dhimashada intaan ay ka badan tahay markii la fiiriya magaalada iyo meelaha kaleo waddanka laga soo sheegaya aad iyo aadu u fidaaya aad iyo aad marka u fada dhimashadana waa badane ilaahay u naxariista intii dhimatay ilaahayna aafadiisa hanaga qaado wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka khadiijo maxamed diiriye ayaa shirka jaraa'id ka sheegtay in gobolka banaadir lagu qaybin doono ilaa hal milyan oo afxirasho ah waxaanay hoosta ka xariiqday in qaybtooda la gaarsiin doono dadka ku jira xeryaha barakacayaasha afxirashada gobolka banaadirna ilaa hal milyanaa lagu qaybin doonaa maadaama la og yahay qiimiga u yeeshay bahalkaas dadkeenna qaarkiisna aysan awoodin toddobai tobanka degmo xarumahooda ayaa lagu qaybin doonaa sidoo kalena dadka barakacayaasha ayagana meelahooda loogu geyn doonaa cumar cali rooble wasiirka diinta iyo awqaafta oo ka warbixinayay khatarta uu leeyahay cudurka koronafirus ayaa tilmaamay in isaga iyo lix iyo toban qof oo ka tirsan qoyskiisa uu soo ritay xanuunkani balse ay iminka ka soo kabsadeen waxaana uu bulshada uga digay inaan la dhayalsan cudurkan haddaad maqli jirteen cudurkaani qof hebelow la dhintay qof hebelaa hadda la jiifa aniga hadda inila hadlaayaahi dadka hadda ka soo bogsaday ayaan ka mid ah siddeed iyo toban cisho ayuu haayey waxaan ilaahay uga mahad celinaa subxaanahu wa tacaala culummadii gurmadka iyo ducada iyo akhriska iyo allabariga ummadda soomaaliyeed meel kasta joogta la garab istaagtay si gaara aniga maaragtay qur'aankaas iigu soo akhrinaysay waa u mahad celinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogaan cid alla ciddii gurmad u fidisay cudurkan oo kale qofka oo ku dhacay waa si gaaran uga mahad celinaya wasaaradda runtii caafimaadka wasiiradda aad iyo aadaan uga mahad celinayaa cudurkan aniga keliya uguma dhicinin labaatan qof ku dhowaado gurigayga ku nool lix iyo toban ka mida ayuu hal mara soo ritay wasaaradda marka si gaaraan uga mahad celinayaa gurmadkii ay noo fidisay wasiirka ayaa sidoo kale hoggaanka bulshada gaar ahaan culamaa udiinka ku booriyey in dadka ay ka wacyigeliyaan xanuunkan halista ah kaalintoodana ay ka qaataan sidii cudurka loo xakamayn lahaa waxaan rabnaa culummada soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan khudabada gaar ahaan a'immada waxaan rabnaa talooyinka caafimaadka talooyinka diintu ay kuba wada garanayaan inay si gaarana ugu nuglaadaan ummadda ay mas-uulka ka yihiinna si gaara ay u wacyigeliyaan maalanba waxaa jiri jiray xilliga rasuulka qabow fara badana mararka qaarkood imaanaya ninka mu'adinkaahe addimahay salluu fii rixaalikum owlaha war guryihiinna ku dukada xaya cala salaad beddelkeedii waxaan rabnaa marka cudurrada noocadan oo kale markay yimaadaan in sidaasoo kale maalanba markii safka la gelaayo istawuu istawuu istawu isu dhowaada meesha ay ka ahaa jirta xilligan tabaacaddu wa kala fogaada halla kala dheeraa waxaan rabnaa jamaacooyinka oo xelaqaadka masaajidada joogaan mawdaculkhayraadka joogaan oo diinta islaamka ka fidiyaan bannaanbaxyada xelaqooyinka dikriga isugu yimaadaan inay aad iyo aad u kala fogaadaan dadkana ay faraan talooyinkan sidaan oo kale inay faraan aan aad iyo aad u codsanayno gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish oo ugu dambayntii goobta ka hadlay ayaa carabka ku dhuftay in haddii ay xaaladda cudurku sii kororto la xuri doono guud ahaan duulimaadyada dalka waxaana dhanka kale uu sheegay in ganaax lagu soo rogi doono dadka ka dhaga adeyga talooyinka la xidhiira kahortagga xanuunka koronafirus ee ay wasaaradda caafimaadku bixisay haddii khatartu ay sii socoto waxaa la xidhi doonaa duulimaadyada laakiin ilaa hadda dawladdu go'aan ma qaadan lagu xidhayo duulimaadyada maxaa yeelay waxaa la rajaynayaa inay dadku u dhega nuglaadaan wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad ee mar walba la bixinayo weli waxaa jira iskuulladii la yidhi ha la xidho qaar furan ayaa jira waxaa jira dadkii la yidhi marka aad waddada maraysaan ama aad bi'al ama bajaad aad raacaysaan ha idin xirnaado weli uma xirna goobihii isu imaatinka qaaraa weli la isugu yimaadaa dad badan ayaa weli jamaacada ku ooga masaajidada qaar badanaa ka weysaysanaya masaajidada oo layidhi ku soo weysaysa gurigaaga sajaadada yare lagu dukadana adiga hore u soo qaado waxaasoo dhan waxay ahaayeen hanayacni jameecaduna ha kala fogaato oo yaysan isku dhowaan talooyinkii la baxshay ayay ahayd laakiin haddana waxaa laga qaatay culummo iyo caami waaya waxaan rabnaa mar kale inaan cod dheer ugu sheegno bulshada in talooyinka loo dhega nuglaado maxaa yeelay meel kale ha fiirine culimmadu masaajidka ay ku tukato meeqo qof ayaa maalintii janaase lagu tukadaa awalse meeqaa lagu tukan jiray haddii intaas aan sii sheegnay oo aan ku celcelinnay ee kadib weli ay soo taagan yihiin dadka maxaa la samaynaya dadka waa in la ciqaabaa imaanaysa marka ciqaabtu maxay noqonaysaa ganaaxa ku imaan doona dad xasan kaafi qoyste v o a muqdisho